ganacsiyada yaryar ee magaalada baydhabo way bahalabuur iyo iskuuleyn dhalinyaraha kanagati magaalada naseitio kukoyti gobolada kale iyo weliba dalalka deriske ganacsiyada woon iskajara ganacsiyada yaryar iyo weliba ganacsiyada kale iyo wayba lagu dareemahaya magaalada baydhaba wayna markaasiyadii shaqaabuurug nagatay dhalinyarada reetanka nagadaha magaalada cabdulaahi macalin cali oo kumid ee dhalinyarada ganacsatada yaryarka uu hirgeliyay magaalada baydhaboyo sheegay inay ka faraxsiin in magaaladii iyo ka ganacsadantaasaytii ooyo meero ku saarasa inyo shaqilaan ku awaadan dhalinyarada sugeynta dhanoolxa magaalada baydhabo gaar ahaan way teganna xaafadda wada jir ilaahi subxaana watacaala mahadle xaafadda eedaan qurub qabta siisi marga hayta laamo cusub waddo cusuba leendhasi waddadan rafaasanaada jarti dhibaatooyin badan alhal xari hadan ka dambaystay geeka waddo oo way ahaa qaab casri a leendhasi oo marshabiyeed leh oo meel biyo maraayaan leh oo meel dadka ka lugaayaan leh meel baawartii dadka shal badbaadayaan leh xaafadaha horumarsha eedaan socda eedaan qurux badanta adeegyo badan oo markii horean la haynaya hadda weeldhati bulshadana eedahanka badati hataa laamagan way kaalmeeyey dhismada hataa way horumarka laamagan kujaysid kumid aha isu socodka gaadiidka oo markii hore dhibbadan laga qabay dhismooyinka xaafada hataa siyaadeen dad badan oo markii hore an deganayna hasdegahay nabadgelyadana dee magaalada baydhabo kulamad ataa boqolkiiba boqolu hamiinkii dadka moobeeladiiyo wiinka ad argahaytooya jidka ka iftiinsadaayaan toosha ku daaradaayaan walba broblem oo dhinigaas ee horta ku jara oo dhiniga nabadgelyada amale isu socodka dadka iyo bulshada iyo isdhexmarshoona iyadan faylayey meelaraay dad badan ku shaqeeya walaagaas oo dhan oo hay-ada sharbedelan oo dowladda iyo maamulka ee ku shaqeeyaan xaafad iyadan qurux badan nabadgelyadeen boqolkiiba boqolo
dhanka ganacsiga xaafadda bal waxaad arkaysaa habeenkii saddexe goobo ganacsiyo furan markii hore laguma garan jirin bal taasna maxay idin kaga dhigan tahay wallaahi maasha allah horta wadadan walbadan anoo kaalmayte xaafadda lama suuqa kayaalaan oo waweyn suuqan gadaalkan ayaa suuq mubashara la aree hamiinka ilaa shan saac maqaayadooja iyo baybadooyin shay walaajadan ilaa fasaay bar ilaa shan saac furiyin hormar oo iyadu waa nabadgelyada sababo eh suuqa kale kiyaala suuqa dugaantuga la are ama zona muuray la are jare suuqa baydhabo lamaado suuqanka bulsha badan oo magaalada baydhabo oo suuqa lamaade suuq weyn oo baydhabo madilaha kureeba xaafadda wada jira kiyaala waana qaabka ganacsiga iyo bulshadiisa iyo way ahaa qaab eedan qurux badanu nabadgelyadana sababan ini hamiinka farsaa shansaa la adeegado lama miilifado walkugado lama miilifado mara dad badan ka shaqeeyan oo taliyaha saldhigyada lamada saldhigo xaafada kiyaalayo isku kaalmaysadaan iyo bulshaweynta bulshada xaafadu degan bulsho eed nabada jeelo iyo horumarka jeela xaafadan xaafada damboyta magaalada baydhabo laakiin eedaan korti degdeg ee wata socota waana nabadgelyada iyo nadaafadda iyo iskaalmaysigaasay bulshada dhatiyoya ka dhiidi ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan kadibna lankasta oo horumarka xaafadon qayb kujaysida ya ka mahadsan oo umada dadka nabadiya sugahay iyo dadka maamulka iyo bulshaweynta ka dhagan iyo culmaaudiinsho iyo dadyo dhan oo iskaalmaysadahayaa ka mahadsan bal fariinta ugu dambaysa bulshada adiga ku daawanaysaan kaa gaarsiin bal maxay tahay bulshada xaafadon degan goon gooni ahaan ama magaalada baydhabo wali way waha farmiin noo aha oon diraane inay iskaalmaysadaan dadka haddii iskaalmaysadaan walwalba sameey koraan waddooyinkan oo hata la dhisahay iskaalmaysiga kooyan suuqan la sameeyahay nabadgelyada oo xaafadoon laka qabo iskaalmaysiga kooyasa ooba lamba meelius aragaha ku qabada shaykanka muhiimsano hata noo dhammano un xooga saarnafadaan wata nadaafadda iyo geedo la tilaalo sadiib argahayta balacda oo xaafada ama waddada un hata suran way ku dhammanaa geedo qurux badan oo geedo weyn ama leh lankasta haddii gurijay hortiis lama geedka tilaala waana gurigashay hortiis nadiifiyo wasaqda ku ilaaliyo xaafadda dhan xaafad qurux badan oo bileed iyo wanaagsanta nagadaasa dadka xaafadda degan weynka baaqay ama kala taliyay inay ku shaqeeyaan lamadaas arrimood lankastana idiis hortiis lama geedka tilaala waana nadiifiyo nadaafaddana ka dadaala oo liska kaalmaysada xataa wali jirta baabuur oo adeeg nadaafadda ka shaqeeya xaafadda lata inay lankasta qashanka meeluha ka kuuso baabuurkaasi hadeersiya oo nadaafadda laka shaqeeya geeda badanna laka tilaala waa in nagada doontay xaafado onka qurux badan soomaaliya oo dhan mase adduunka oo dhan a nagada doonta hoob intaas laka shaqeeya